maamulka degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay ujeedada buundada ay u qarxiyeen kooxda shabaab inay tahay inay go'doomiyaan degmada qoryoole oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin gudoomiyaha degmada qoryoole sida cali ibraahim oo v o a la hadlay ayaa sheegay inkastoo xaaladda degmada qoryoole ay degan tahay haatan haddana buundada qaraxa uu burburiyey ay saameyn ku yeelatay isocodka gaadiidka badeecooyinka keeni jiray degmada iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray ujeedadooda waxay ahayd in degmada ay go-doon geliyaan labada buundaba ay qarxiyaan mid buundo kamid ah markii oo gaariga soo dhaafay xaafadaha buundada soo socday ciidamada nabadgelida ama ciidamada difaaca degmada quriyada ayaa fahmeen oo dhagartoodii xabada ay ku hortageen gaarigiina meesha ku qarxay buundada masoo gaarin laakiin buundada kale oo oo ay u suurtagashay inay qarxiyaan ayaa qaraxay ku sameeyeen gaari qaraxooda ay ku xireen oo meesha gaari ay buundada hadda way baabaatin tahay wax gaari ah ama wax dad ah ama wax oo oo oo mari kara hadda ilaatee ma jiraan mafahant buundadan waxay ahayd waxay saameyn ku yeelatay tuulooyinka ee tuulooyin ka yimaada ee sida farxaano jeerow cabdicale iyo tuulooyin kale badan iyo galaga beeraha iyo iyo qudaarka soo gooday inay inay keenaan ayaa halbowli u ahayd wadada waa laftabarka degmada qoryooley waa buundadaasi ahayd iyo tan kale ilahay maajid marka hal ilahay noo badbaadiyey hal nimankan madiidka ah gudoomiye sid cali wuxuu kaloo xusay in xilliga qaraxa loo geysanayay buundada howlgallo ay ka wadeen deegaano ka tirsan degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana kooxda al-shabaab ay kala wareegeen deegaano badan sida hadalka uu dhigay aan waxaan wadnay howlgallo ballaaran oo deegaanada degmada hoose maalinka darsiley bandar barkerow iyo maahin farac iyo herfuwad herlabaad waxaan ku waxaan ku ahayn weerar weerarkaas oo ku guuleysanay ilahay maajid waxaa gacanteeda soo gashay tuulooyinka naga maqnaa muddo saa darteed markaan gacantaan soo gashanay waxay isku dayeen nimanka nabadiidka inay haddana ay gacantooda mar kale ay gasho adi waxay soo diyaariyeen gabaari oo qaraaxyo soo diyaariyeen adi ilahay maajidka halkaas haddana waxaan ka helnay guurir kale ilaa iyo dhowr hadday tahay hubka naiis kala duwan halkaas inaan kusoo furno
maamulka degmada qoryooley ayaa dhanka kala sheegay in degmadaasi aysan ku sugnayn ciidamada dowladda federaalka balse ciidamada iska caabiyey oo kooxda al-shabaab ay kasoo geli waayeen degmada ay yihiin ciidamo hab madani u abaabulan gudoomiyaha degmada qoryooley sid cali ibraahim ayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka codsaday in la qalameeyo ciidamada qoryooley ku sugan xuquuqdoodana la siiyo ciidamada qoryooley joogaan waa ciidamada dadka deegaanka ah hari iyo habeen u taagan degmadooda inay difaacdaan hadday tahay dawladdii xasan sheekh iyo hadday tahay dawladdan hadda hadday tahay madaxweyne farmaajo iyo xasan alkhayre iyo wasiirkiisa gaashandhigga ciidamadan lambaradoodii ama ama ama ama ama magacyadoodii liistigooda waa loo gudbiyey waana ka codsanay ilaa hadda ma noo qarmeen waxaan ka codsanayna ciidamadan waa ciidamo u taagan hadday tahay dadka deegaanka marka qof kasta deegaankiisa markuu difaacanayo ma fiirinayo salariga ama ama mishaarka ama lacagta uu qaadanayo ma fiirinayo wuxuu u taagan yahay difaaca deegaankiisi caradiisu difaacinaya dadkiisu difaacinaya bulshadiisu difaacinaya marka waad dareemi kartaa marka meel ilaa iyo soddon jeer ama ka badan lasoo weeraray ciidamada u taagan yihiin inay difaacaan har iyo habeen marka konton qof ama ugu yaraan lixdan iyo saddex qofood oo ka dhimatay xilligaas ilaa hadda shan sano joogaan marka waad dareemi kartaa haddii aysan hal habeen aysan meesha faarujin ama cadow uusan meesha ka qabsan marka erooyin badan oo dawladda federaalka maanta ay joogaan ciidamadoodii oo intaasoo taangi ama intaasoo beebe ama intaasoo oo askari hubaysan qalbaysan tayaysan joogaan oo sida fudud ay loo looga qaadanaya hubkooda waa dareemi kartaa laakiin ciidankan waa ciidan ka go-an qadiyadda dadnimada difaaca dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii degmada qoryoole har iyo habeen waa taagan yihiin degmada qoryoole ee caasimada soomaaliya u jirta boqol labaatan iyo shan kilomitir waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay kusoo noqnoqdeen weerarada kooxda shabaab ay ku qaadaan deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo